anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya magaca ra-iisul wasaaraha iyo ka xukuumadda dowladda soomaaliyeed waxaanu cambaareyneynaa aada uga xunnahay ficilaan la aqbali karin ah dhacdada ka dhacday dilka lagu laayay dad soomaaliyeed waan waxba galabsan magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale dilkii ka horeeyey ee dad sidaas oo kale shacaba lagu dilay nawaaxiga dhuusamareeb ficiladaas ayaanu runtii dowlad ahaan aada iyo aada uga xunnahay oo cambaareyneyna waa ficilo runtii kala geynaya shacabka soomaaliyeed ee muddada badan dhibaataysnaa waa ficilo aan sharci islaam aan ku banaanayn iyo sharciga bini aadanka uu ku dhaqmo wada nool aanu aanu aanu ku aanu ku dhaqmayn oo kala geynaya shacabka soomaaliyeed ee walaalaha ah isla markaana qof soomaaliya oo dalkiisii ku nool oo waxba galabsan baarisna marin dhiiggiisa lagu daadiyey oo lagu dilay waxaanu ballan qaadaynaa dowlad ahaan annakoo kaashanayna hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer maamul goboleed annakoo kaashanayna oday dhaqameedyada annakoo kaashanayna culimada dadka waxgaradka ah ee soomaaliyeed in ficilkaas lagu sameeyo baadhis laxaad leh oo dadkii ka dambeeyey ficiladaas laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono oo cadaaladda la horgeyi doono waxaanu tacsi u diraynaa qoysaskii iyo eheladii iyo qaraabadii dadkii ay ka dhinteen dadkaas la laayey sidoo kalena waxaanu ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed inay ka dheeraadaan dadka soomaaliyeed oo muddo soddon sano ku dhowaada nabadgelya darro iyo dil iyo dhibaato ku soo noolaa halkii ay ka ka ilbixi lahaayeen in hadda ay ficiladaas oo kale ay dhacaan wax aada iyo aada looga naxo weeye waxaanu ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan inay arrintaa mas-uuliyad iska saaraan dadka waxgaradka ah iyo madaxda joogta deegaanada ficiladu ka dhaceen inay inay uga hormaraan dowladda dhexe oo tallaabooyin qaadaan sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa shacabka soomaliyeed inay isdejiyaan in dowladda soomaaliyeed loo daayo in ay hor keento cadaaladda oo xanuunkii ay marsiiyeen qof aan waxgalabsan la marsiiyo dadkii dilalkii kala duwanaa ee kala horeeyey geystay ayaanu ayaanu ugu baaqaynaa waxaanu waxaanu waxaanu ugu ballan qaadaynaa sida ugu dhaqsaha badan in dowladda soomaaliyeed kiisaskaas u baari doonto waa mahadsantii